iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka laba-iyo labaatanaad ee matayos masaalka ku saabsan diyaafadda arooska ciise ayaa u jawaabay oo mar kale masaallo kula hadlay oo wuxuu yidhi boqortooyada jannada waxay la mid tahay sidii boqor wiilkiisa aroos u dhigay addoommadiisii ayuu u diray inay u yeedhaan kuwa arooska loogu yeedhay mana ay doonayn inay yimaadaan haddana addoommo kale ayuu diray oo wuxuu ku yidhi kuwii loo yeedhay waxaad ku tidhaahdaan bal eega cuntadaydii waan diyaargareeyey dibiyadaydii iyo neefafkaygii buurbuurnaana waa la qalay wax walubana waa diyaar ee arooska kaalaya laakiin way fududaysteen oo iska tageen mid beertiisuu aaday mid kalena wuxuu aaday bayac mushtarigiisii kuwii kalena addoommadiisii ayay qabteen way nacaayeen oo dileen laakiin boqorkii markuu maqlay wuu cadhooday oo askartiisii buu u diray oo baabbi'iyey kuwaasoo dhiig qabay magaaladoodiina wuu gubay markaasuu addoommadiisii ku yidhi arooskii waa diyaar kuwii loo yeedhaysa ma ay istaahilin haddaba taga meesha jidadka ku kala leexdaan oo in alle intaad heshaan arooska ugu yeedha markaasaa addoommadaas jidadkay u baxeen oo ay soo ururiyeen kuwii ay heleen oo dhan kuwii sharka lahaa iyo kuwii wanaagsanaaba gurigii arooskana waxaa laga buuxiyey marti laakiin boqorkii kolkuu soo galay inuu martida eego wuxuu meesha ku arkay nin aan dharkii arooska qabin oo wuxuu ku yidhi saaxiibow sidee baad halkan u soo gashay adigoo aan dharkii arooska qabin wuuna iska aamusay markaasaa boqorkii wuxuu mididinyadii ku yidhi lugaha iyo gacmaha ka xidha oo gudcurka dibadda ah ku tuura halkaas waxaa jiri doonta baroor iyo ilka jidhidhiqsi waayo kuwo badan baa loo yeedhay laakiin kuwo yar baa la doortay wax ku saabsan canshuurta kaysar la siinayo markaasaa farrisiintii baxeen oo waxay ka wada hadleen si ay hadalkiisa ugu qabtaan waxay xertoodii ula soo direen herodosiinta oo waxay ku yidhaahdeen macallimow waannu ognahay inaad run tahay oo aad dadka jidka ilaah run ku bartid oo aanad ninna u eexan waayo dadka wejigooda ma eegtid haddaba noo sheeg waxay kula tahay ma xalaal baa in canshuur kaysar la siiyo ama inaan la siin laakiin ciise ayaa sharkoodii gartay oo wuxuu ku yidhi maxaad ii jarribaysaan laba wejiilayaal yahow itusa lacagta canshuurta kolkaasay u keeneen diinaar wuxuu ku yidhi yaa leh masawirkan iyo qorriinkan waxay ku yidhaahdeen kaysar baa leh markaasuu ku yidhi haddaba kaysar siiya wixii kaysar leeyahay ilaahna siiya wixii ilaah leeyahay oo goortay taas maqleen way yaabeen wayna iska daayeen oo ka tageen sarakicidda kuwii dhintay maalintaas waxaa u yimid sadukiin kuwii odhan jiray sarakicidda kuwii dhintay ma jirto oo waxay weyddiiyeen oo ku yidhaahdeen macallimow muuse wuxuu yidhi haddii nin dhinto isagoo aan carruur lahayn walaalkiis waa inuu naagtiisa dumaalo oo uu carruur walaalkiis u dhalo waxaana la jiray toddoba walaalo ah kii ugu horreeyey ayaa guursaday wuuna dhintay dhalna ma lahayn wuxuuna naagtiisii uga tegay walaalkiis sidaas oo kalea ku dhacday kii labaad iyo kii saddexaad ilaa kii toddobaad markay wada dhinteen dabadeed naagtiina waa dhimatay haddaba wakhtiga sarakicidda kuwii dhintay toddobadoodii keebay naagtiisii ahaan doontaa waayo kulligood way wada guursadeen iyada laakiin ciise ayaa u jawaabay oo ku yidhi waad khaldan tihiin oo garan maysaan qorniinka iyo xoogga ilaah waayo wakhtiga sara kicidda kuwii dhintay dabadeed layskuma guursado guurna layskuma siiyo laakiin waxay yihiin sida malaa'igaha ilaah oo jannada ku jira laakiin xagga sara kicidda kuwii dhintay miyaydnaan akhriyin wixii ilaah idinkula hadlay markuu yidhi anigu waxaan ahay ilaaha ibraahim iyo ilaaha isxaaq iyo ilaaha yacquub isagu ma aha ilaaha kuwa dhintay laakiin waa ilaaha kuwa nool dadkii badnaa goortay taas maqleen ayay waxbariddiisii ka yaabeen qaynuunka ugu weyn laakiin farrisiintii goortay maqleen inuu sadukiintii aamusiyey ayay isu yimaadeen oo midkood oo sharciga yaqaan ayaa wax weyddiiyey isagoo jirrabaya oo wuxuu ku yidhi macallinow qaynuunkee baa sharciga uga weyn kolkaasuu ku yidhi isaga waa inaad rabbiga ilaahagaaga ah ka jeclaataa qalbigaaga oo dhan iyo naftaada oo dhan iyo caqligaaga oo dhan kanu waa qaynuunka ugu weyn oo ugu horreeya ku labaad oo u ekina waa kan waa inaad deriskaaga u jeclaataa sida naftaada sharcigii oo dhan iyo nebiyadiiba waxay sudhan yihiin labadan qaynuun wax masiixa ku saabsan kolkii farrisiintii isu yimaadeen ayaa ciise wax weyddiiyey oo wuxuu ku yidhi yuu idinla yahay masiixu waa ina ayo kolkaasay ku yidhaahdeen waa ina daa'uud wuxuu ku yidhi haddaba daa'uud sidee buu ruuxa ugaga yeedhay rabbi isagoo leh rabbigu wuxuu sayidkayga ku yidhi midigtayda fadhiiso ilaa aan cadaawayaashaada cagahaaga hoostooda geliyo haddaba daa'uud hadduu ugu yeedhay isaga sayid sidee buu wiilkiisa u yahay ninna hadal ugama jawaabi karin oo maalintaas dabadeed ninna kuma dhicin inuu mar dambe wax weyddiiyo